waxaan ka hadlay waxaa ka mid ahayd shirkan noociisa hore ugama inaan soo qaybgelin waxaan u muujiyey in ay soomaaliya laga tegey oo aan soomaaliya lala soo socodsiin shirarka noocaana meelahan khayraadka ay eu adduunka siisa ama a c b siisana aan lagu soo wargelin concern noocaasan horta meesha ka sheegay mideeda kalena waxaa fursad noo ah oo aan meesha ka sheegay in soomaaliya maanta ay fadhiso miis looga wada hadlayo developmentiga geeska africa ama africa caribbean bacifica hadday tahayba marka arintaasna maaragtay fursada noo ahayd soomaaliya waxaan qiyaasaa inay noqoto waddo noo furantay oo aan kaga faa'iidaysan doono mucaawarooyinka ama garantiga ay bixiyaan european unionka laakiin shuruudaha midowda yurub ka qaybgalayaasha qaarkood waxay ka hadlayeen inay aad u adag yihiin oo ay ka cabanayeen waxyaabahay ku xidhaan waxaa ka mida si ay mucaawimada deeqdaada ay u gaadhsiiyaan wadankii ka dalbaday ee ururkan ka mida arrimaha dimuqraadiyadda fudaydinta xagga maamulka maamul wanaagga caqabadahaas soo maaha soomaaliya kale marka loogiya xaaladeeda qaar fara badan oo rajadooda soo koobaya
xaqiiqatan xafiiskan horta wuxuu dhisan yahay ilaa ki maanta arrinta ay ka hadlaayeen aadan uga farxay inay ayaga oo la shaqaynaya european union in ka badan soddon sano afartan sano in concernka noocaana ay muujiyaan waxaa u malaynaysaa soomaaliya oo saddex sano arrintan ku soo jiray xafiiskan maalintaan bilownay ilaa maanta waxaan feesgaraynaynaa ama aan wajahaynaa dhibaatooyin number one ee ka tahay in aan la samayn karin requirementiga ay u dejiyeen deeqda iyada ay soomaaliya siiso ama african caribbean pacific ay siiso waxay lacagta soo dabadhigeen shuruuc ay adag tahay in laga gudbo inta badan nasiib wanaag waxaan isku daynay ilaa xad inaan shuruudahaas miidgarayno waxaan qiyaasa haddii ilaahay idmo the coming years maybe sanadka dambe ama sanad ku xiga in aan hadda toobiga aan ka hadlayno mid kaduwan aan ka hadli doono haddii ilaahay haddii midowda yurub uu ogolaado inuu deeq siiyo soomaaliya barnaamijkan dhexdiisa meelahaad isleedihiin ku horeeya eed mudnaanta siinaysaan maxaa ka mid ah annaga mudnaanta deeqaha euda ayna siiso oo developmentiga ama ay noo siiso ama grantiga aynoo siiso hadba sida ay tahayba prioritiga koowaad soomaaliya waxaan siinaa securityga security aan gelinaa lacagta ugu badan lacagaha kalena waxaan gelinaa job creationka in dhallinyaradii dee shaqa abuur loo suubiyo haddaan shaqa abuur loo suubin dee adiga kaa shaqaysanayaan marka muhiimadda koowaad waxaan gelinaa job securityga tan labaadna inaan shaqooyin u abuurno iyo infrastructureki waddanka oo baaba'ayna inaan dib u soo celino laakiin inta badan ciidankii way cabanayaan mushaahar ma hayaan lacagahan marka la siiyo musuq maasiq baa jira layidhi maxaad sodhan leed arrimahaas oo kale wallaahi waxaan qiyaasaa afrika oo dhanaa musuq maasiq lagu xantaa laakiin bilxaqiiqatan waxaa la dhahaa musuq maasiqa lagu eedayaa qofkii waxa aad siiso weyn oo waxa aad siisana ay yihiin wax very effective ah wax laakiin boqol iyo labaatan gacmood soo maray markaad keento gacmihii ay soo martayba kusoo dhammaatayba administrative costigan oo iyud lacagta intay bixiso ay soo marsiinayso ee wax dhanba kusoo dhammaadaan marka in left overki lagu eedeeyo waxaan isleeyahay waa qalad maxamed waxaa la ogyahay hadda in hay-adihii sare dowladda federaalk ee soomaaliya is haystaan uu khilaaf dhexdooda ka jiro shirkan hadda idii socdoo kale sida qolyahan deeqaa bixiyay midowda yurub qolyahan beesha caalamka niyadjab bay ku tahay hay-adihii sare dowladda soomaaliya maxaa deeq laga faa'iidaysanba soomaalida iyagaa is haystee horta ugu horeyn sida wax loo dhigayo wax uma jiraan mideeda kale hadday jiraanna waa internal affairs wax gudaha soomaali ku eg waa keliya saamayn inuu ku yeelataba waa qalad international communitiga iyo waxay soomaaliya siinayso marka arinta international communitiga ama euda oo hadda aan u joogno iyo deeqda soomaaliya ay siinayso developmentiga ma ku yeelan karto wax raada ama wax haba yaraatee effect ah waxyaalaha internal businesska oo soomaalida dhexdeeda ah ciddan wax caawinaysa deeqda bixinaysaa miyaanay ka jecleen meel shaqaynaysa oo iyadii midaysan oo wada socota inay caawiyaan halkii dad kala qaybsanay u iman lahaayeen runtaa waaye waddankan way investigreeyeen lacag badanay geliyeen aad ugu farxaayeen markay arkaan wax hore u socda laakiin xisaabta waxaa ku darsataa adduunka ma jiro waddan aanan marin political crisis ama macnaha siyaasad mararka qaar xooga xasarad siyaasad waa wax iska caadiya adduunka dhanay ka jirta soomaaliyana gaar uma aha marka waxaan qiyaasayaa dee waxaan ku siiyey waxaan yaysan dhicin inaysan absolutely xal noqon karin